waa mahadsantihiin walaalayaal waana dhowahay xogaha horyaalagudigeli doonainshallah waxawaay in isla maatankii kulmadii caadiga baarlamaanka uu yeelan lahaa marka insha allah beri baanu hawlahayna bilaabayna waxaana waxaanu ka bilaabayna hawlihii caadiga marka baarlamaanka loo agnaday inaanu gudigalla beri insha allah waatan waxaan u gartay in kulankii ugu horeeyey ee maalinta berita aad ku yeelanaysaan baydhabo maxaa looga hadlaya marka kulankaas wallaahi waa kulanku wuxuu noqon doonaa guud horta marka ugu horeysa isbarasha sababto ah dabaadada tirkood waxaa weye waa gobollo kala duwan ay deegaamo kala duwan ay kasoo kala jeedaan marka qaarkood xitaa aan weli fursad la sugaynin muddadii nala soo dhaariyey ilaa iyo wixii ka dambeeyey oo aan jirin orodihii doorashada guddoonka baarlamaanka marka waxaa fursad sidaas oo aysan isu helin marka beri waa ajendadeena guud wuxuu noqon doonaa kulan guud isbarashaha kadibna marka waxa weeye aan soo bandhigi doono marka jadwalka aan raaci doono waxyaabaha na horyaala aan qaban doono maalmaha soo ega insha allah xaruntii aad ku shaqayn laheedeen ama kalfadhiyada ee baarlamaanka lagu qaban lahaa diyaar ma yahay guddoomiye
wallahi ma haddata xarumaha loo diyaarsanaba xarumo gaara loogu talagalay oo laleeyahay baarlamaankii ayaa xaruntaas ay u gaar tahay oo ku shaqaynaya ma jirto haddata kadib dhismayaashiisi iyo bilaaban doona xafiisyadii howloonkii baarlamaanka kushaa laakiin goobtii aanu ku shiri lahayn howl caadi ah oo ka dhisan magaalada baydhabo oo shirarkii iyo barnaamijyadii hore waxyaabihii hore lagu soo qaban jiray oo ku filan marka in intaan ka helayno macnaha wey waa goobtii gaarkeeda loogu talagalo baarlamaanka si aan howlaheyna kusii wadno wax alla imkaaniyaha aan uga baahanna inaan howlaheyna sii gudagalnana ay ku dhan yihiin qalab hadaha ahto wax walbo marka hoolkaas aanu kusii bilaabanayna iyo xafiisyadaas meel gaarka ah marka sababta maxay tahay oo aan loo yeegleelin loo yeegleelin xaruntii aad ku shaqayn laheydeen sideeta shaqadiina ku socon kartaa sida aad la sida aad la socotaan walaalayaal waxa weye waa maamulkan koonfur galbeed waa sanad jirsaday waa muddo sanadka maamulka hadda uu kusan yahay sidoo kale maamulkan waxa waa xaruntiisii kumeel waa magaalada baydhabo uu ka shaqeynayo xarunta rasmiga casda dastuurka uu loogu qoran tahay caasimadii magaalada baraa marka xafiisyadii iyo wixii xarumihii dowladda ku shaqeynaayeen horta hawbaanu hawlahooda dhismoodu waa ay socdaan marka wixii hadda noo diyaarsan oo baydhabo ku yaal oo xarumihii ayaan ayaanu kusii shaqeynaynaa soahaan naadi baarlamaanka waa taqaan waxawey waa golihii sharci dejinta maamulka u qaabilsan marka howlihii caaligi baarlamaanka uu igmanaa inaan guda galno taasoo ugu horeyso sidii horta xitaa aanu u heli lahayn rasyo iyo siganada oo wacyigelina oo kor loogu qaado baarlamaanka ku jira sidoo kale inaan muddo ugu soo horeysa aan bedelo dhismihii guddoonsanida uu baarlamaanku yeelan lahaa muslixiina waxay doorasaas uu noqon doonaa qodob xubnaha walbeeta mid noqon doonta hosaadidii baarlamaanku ku shaqeyn lahaa inaanu sii diyaarino hallaan wixii hawl ah oo sharciyeysan baarlamaan manaa inaanu guda galnaa ayaanu furaysa ayaanu
waa gartay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya tan iyo inta la yeegleelay ama la dhisay oo dowladda ay ka qayb qaadatay waxaa jiray mucaarado kala duwan oo maamulkaasi kasoo horjeeday haba ugu badnaadaan qaar kamid a beelaha soomaaliyeed kadibna waxaa la dhisay maamul loogu magac daray boqol sare baarlamaankiinan maxaad ka damacsantihiin maamulkaasi
runtii halkaasta soomaaliya tani intii ka dambeysay wixii ay dhacday ilaa halkan macnaha meel soomaaliya kamid ah halkaastaan aadhihi aadhihi kartaa way waa ama qiyaas ama cid wax qabanaysa ay kama jirto waa qabasho ayuu saliim ka yaasta ma jirto teeda kale maamulka koonfur galbeed haddii de aanan runta indhaha laga qabsanayna waa maamulka keliya wadanka soomaaliya waxa way ilaa hadeertaan nidaamka dowladda federaalk uu ku dhisan yahay beelaha soomaaliyeed ay u dan yihiin oo dhan ay ku wada dan yihiin oo inta beelada soomaaliya ka koobanta ay ku wada leeyihiin faamigooda ay ku leeyihiin marka haddii mataa jiro waxyaabo la kala qabanayo cabasho iyo ama ha noqdo ma degma ha noqoto ama ashkaas gaara shaksi ha noqoto mucadinka dhamaan waxa uu mucadinka asxaab u leeyahay so maamulkana wuxuu waajib ka saareen in cabashadaas marka insha allahu tacaala waxyaabaha ugu horeeya waxa wey aan wax ka qaban doono maadaama waxa wey hadeertaan wixii aanu ku socdo aan waxa waa dib u dhis dib u heshiisiin iyo macnaha wadanka la xasiliya marka ay tahay u yeedheen waajibaadka ugu horeeya la saara marka insha allah waa wax walbo lakala qabanaya waanu xalinaynaa farada qaab ceynkay marka ayaad u wajahaysaan maamulkaasi
maamulkaasi aada sheegaysaa waan dokorsadaa ku sheegtay waxa wey waa deegaanadaas mudanayaal socdahay oo masalaya deegaanadaas maamulku waa ay ku jiraan ha noqdaan heer wasiir ha noqdaan heer mudanayaal baarlamaan marka deegaanku waa waa deegaankii koonfur galbeed marka insha allah annaga ayaa maamulka maamulahaanka baarlamaanaanka xukuumadaha waxa wey waa annaga ayay waajib naga saaran tahay deegaanada iyo dadka ku dhaqana macnaha wey inaan inaanu degeysano xudana aan aan xalin insha allah ma aqoonsantihiin marka in maamulka boqol sare waayahay gudoomiye maamulka la yidhaahdo boqol sare mu aqoonsan tihiin in uu yahay maamul ka go-ay ee koonfur galbeed soomaaliya mise
su-aashaas ka turteedaad weydiinaysa jawaabteeda waxaad ka heli kartaa oo macnaha cadeynaya haddaad dib ugu laabato dastuurka soomaaliya dowladda federaalku degan waxa uu ka qabo marka marka la dhisayo intaasaan kusoo koobi lahaa jawaabtaas haddii iyaga dhankooda ay ku adkaystaan in ay ka go-een maamulkan koonfur galbeed ama maamul gooni u dhisan ay yihiin tallaabona aad baad qaadaysaan baarlamaankiina
tallaabo wax tallaabaad wax walba sidaan kuu sheegato waa dastuur baa wadanka guud ahaan federaalka u yaalo sidoo kale maamul goboleedyaduna waxa ay leeyihiin dastuuro dastuuradaasoo sidooda baayadana waafaqsan aana ka hor imaanayn waxa ku xusan marka wax walba tallaabo walba aada qaadin waa wax waxay noqon doonaan wax dastuurka sharciga u dhigaya maamulka soo la dhiso